Dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo kaaladaasa shacabka magaalada yaa olole nadaafadeed ku sameeya xeebta Caanaley iyo jidadka haansho ee Caanaley ee degmada Kismaayo. Ololahan nadaafadeed oo kor loo qaadaya nadaafadda iyo bilicda magaalada yaa waliba si isyo ee markaasaya aan ku qayb qaadaya shacabka xaafadda Caanaley walibana ku qayb galaya mas'uuliyiin ku tirsan dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Hano kumbad ee hanraabta ku qayb qaaday ololahan nadaafadeed yaa warbaahinta la hadalay walibana iyo ku warbeena howloon iyo wadaan iyo muhiimadda markaasi in la ta.
iskaa wax u qabsaan ku shaqaynayn haddana xafaayadaha iyo qurunka iyo wasaqda inna laga ilaaliyaan rabnaa oo meesheenna aan nadaafsanno waxaanu ku shaqaynaynaa waddankeena aan u dhimanaynaa aan u huraynaa aan u shaqaysanaynaa oo waa meesha ilmaha noogu cayaarayeen baloonta ayaa wasaq walba lagu shubaa oo xaafadahana ay ka soo daadiyaan waxaanu ka codsanaynaa guddoomooyinka oo magaalada in ay dadkaasayta ay naga qabtaan waxaan joognaa xaafadda calanle saaka timoor alesaydi baan imaanay waxaan ururinay qashinkan aad ujeedaan oo faraha badan waxaan ka dadaalaynaa ama u shaqaynaynay caafimaadkeenna iyo ilmaheenna iyo carruurteenna iyo danaheenna sida roob baa soo socda xilli roob baa la galay sida bakteriya carruurteenna iyo nafteennaba aanay ugu dhicin Ee, waxaan beriga beri dambana waa shaqayn doonaa markana loo yeedhaba oo guddoomiyaasheeda iyo madaxdeeda inoo yeedhaba laakiin dowladda dowladda iyo degmada waxaan ka codsanaynaa in qashinkaas aan lagu soo daadin qofkii soo daadiya dadkii wadana in la ganaaxo oo sharci ee dowladda u dhi- u degisan in lagu qaado
Gudoomiyaha xaafadda Caanaley Cusmaan Faarax ayaa saas oo kale ka booriya shacabka xaafadda Caanaley inay ku qayb qaadaan nadaafadda xaafadda.
kambeynkii hore aan eh, degmada ugu wadnay eh, in laga shaqeeyo xaafadihii Eh, hadda waxaa noo sii dheer roobab mihigaan ah oo hadda qaybtooda nagu da'ay qaybna aan sugayno ilaahay ka sugayno xilliga roobaadkana aan ku jirno waxaan rabnaa inaan qashinka nadiifinno xeebta iyo magaalada guud mashruucan waa mashruuc ballaaran Eh, xaafadaha maalin walba xaafad baa laga wadaa maanta xaafadda inaan ka dilaacinay waxa weeye eh, mashruucaasi wuxuu ka s- wuxuu ku wuxuu ku- wuxuu ku daba socdaa roobabka iyo wasaqda qashinka ballaaran ee magaalada dhex yaallo inaan ka safayno Een, waxaan fariin ka- fariin gaara u dirayaa oo anoo afka afka ku hadlaayo xaafadda ku hadlaayo agaasimaha arrimaha bulshada degmada Kismaayo Farxaan Maxamuud ayaa ku hadalay ahmida nadaafadda iyo insiyaanga nadaafadda iyo bilicda degmada Kismaayo.
haddaana waxaa fiican u soo gudbin xil baa haynaa xafiis baan fadhiyaa gaari baan wataa micno kuma dhisno waa inaan qashinka dhex istaagtaa waa in waddankaadii aa gacmaha ku gurtaa qashinka hooyooyinka hadda masaakiinta ah aad soo aragteen oo gacmahooda qashin ku guraayo waa hooyooyinka annagana dhaleen waay waa hooyooyinkii soomaaliyeed waay waa in annagana aan garab istaagnaa maadaama aan xilka u hayno waa in aan muxuu ahay gacmaha qashinka ee la galeen la galnaa waa in muxuu ahay iisheeg biyihii ay iska dhureen ee waddooyinka biyihii fadhiistay aan kala dhurnaa oo aan biyihii ka saarnaa